bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala اllahu عalayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuur اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqana bilxilmi wsahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'in raxmatika ya arxam الraaximiin rab calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina waa darsigii labaatan iyo saddexaad min kitaabi nuur اlyaqiini fii siirati sayidi اlmursaliina sala اllahu calayhi wasalam waxaan ku soo jirnay ghaswatu beder waxaa noogu dembeeyey qur-aanka markii la soo dejiyey toddobaiyo-tobankii bishii ramadaan aayaadkii u horreeyey iyo marka dagaalkan beder uu dhacayo inta u dhexaysay waaqicadan markay dhacayso oo noqotay afar iyo toban sano qamariya kaamila waqad amara wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam soo halkaan nooma joogin waqad amara wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu amray bilqatlaa kuwii la laayey yaa in la raro in la naqliyo fa nuqilu binaqli lqatlaa buu amray kuwa la laayay in la raro fa nuqilu waa la naqilo waa la rara min masaaricihim makaanulegadyaalkoodii baa laga raray allatii taasoo kaana rasuulu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam akhbara mid warramay bihaa masaaricda makaanulegadyaalkaas qabla xusuulilmowqica mowqicadan intaysan dhicin ka hor intaaysan dhicin waa isaga yidhi halkaa hebel baa lagu legdi doonaa meelahoodii sheegay xaggee loo raray meydadkoodii ilaa qaliibi badrin goobkii iyo godkii iyo ceelkii beder ayaa loo raray weeyaan ayib li'annahu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana waxaa ka mid ahaa min sunnatii sunnadiisa fii maqaasiihi duulaamadiisa idaa mara nebigu markuu soo maro bijiifati insaanin insaan iyo qof meydkiis amara wuxuu amri jiray bihaa bidafniha weye in la aaso buu amri jiray fa dufinat deedna waa la aasi jiray hal la aasaa nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waana la aasi jiray saasay ahayd xaaladdu ayib laa yasalu nebigu ma weydiin jirin canhu kaa meydkaa xaggiisa nebigu ma weydiin jirin muminan am kaafiran akaana muuminan am kaafiran inuu muumin ahaa iyo inuu gaal aha mar hadduu meyd yahay meydka in meesha laga raro nebigu amri jira calayhi salaatu wasalaam walammaa ulqiya markii la tuuray cutbatu ninkii la dhihi jiray meydkiis waalidu abi xudayfa abi xudayfa aabbihii ahaa abi xudayfana ah axadi saabiqiina ila alislaam islaamnimada dadkii u hormaray markii aabbihii halkaa lagu tuuray takhayara wajhubnihi wiilkiisa wejigiisa baa doorsoomay takhayara wajhubnihi wajhu ibnihi wiilkiisa wejigiisa baa doorsoomay fafadina rasuulu nebiguna waa dareemay waa fahmay calayhi salaam lidaalika arrinkaas inuu wiilkiis bedelay faqaala wuxuu yidhi lacallaka ma laga yaabaa dakhalaka inuu ku galay min sha'ni abiika aabbaha sha'nigiisa shay-un shay inuu ku galay dareen faqaala wuxuu yidhi laa may wallaahi walaakinii kuntu waxaan ahaa acrifu mid yaqaan min abi aabbahay xaggiisa waxaan ka aqaanay ra'yan ra'yi iyo wa xilman dulqaad iyo wa fadlan fadli aabbahay wuxuu aaba yidhi nin maskax badan oo dulqaad badan oo dadka kale wax la dheer fa kuntu waxaan ahaa arjuu weligay mid rajeeya an yahdiyahu llahu ilahay inuu ku hanuuninaya aabbahay lilislaami islaamnimo falamaa ra'aytu markaan arkay maa maata calayhi wuxuu ku duldhintay axzananii daalik kaasaa imurugeliyey yaa taasaan la tiiraanyaysana xazananii hadduu qoray axzananii baa ka cajo badan axzananii daalika kaasaa i tiiraanyogeliyey wey fadacaa lahu rasuulu nebiga calayhi salatu salaam baa bikhayrin ugu duceeyey waa wiilkii uma amara calayhi salaam nebigu wuxuu amray biraaxilati hashiisa in loo kooreeyo fa shudda calayhaa dusheeda loogu adkeeyey maxay ka dhiganta meesha kuma taale macnaha raxluhaa waxaa loo wixii la saari lahaa macnaha waa loo koreeyey wey gaadiidkii waxaa loo saaray raxligeeda xataa qaama nebigu soo istaagay calaa shafatilqaliibi godkii daantiisii qarkiisi alladii godka waa qaliibka waa ceel kaasoo rumiya fiihi lagu ganay almushrikuuna gaalada meydkooda ilaa waxaan waxa ka dhalanaya meydkooda xanuunno iyo bakteriya iyo wasakh iyo dhibaatooyin ka meel baa godaa lagu gura waana badan yihiin fa jacala wuxuu gudagalay nebigu yunaadiihim inuu u dhowdhawaaqayo biasmaa'ihim magacyadooda wa asmaa'i aabbaa'ihim aabbayaashood magacyadooda war hebel hebelow yaa fulanyaa fulaanu bna fulaan wayaa fulaana bna fulaan waxaa weeyaan horta markaan godka lagu gurayo oo lagu guray saddex beri baa nebigu meesha sii deganaa xilli hameenah na weeyaan markaasoo u dhowdhawaaqa markuu u dhawaaqay wuxuu ku yidhi ayasurukum maydin farax gelinayaa annakum idinku kuntum inaa ahaan lahaydeen adaactumullaaha ilaahay kuwa yeelay iyo warasuulahu rasuulkiisa kuwa adeecay ma ku farxi lahaydeen inaa alla iyo rasuulku wasoo adeecay a ahaan lahaydeen maxaa yeelay idinku way beeniseen dadku waa y rumey magaaladii makaa iga saadheen dadku waa y soo dumay waa ay la dagaalanteen dadku waa ii gargaare hadalladaasaa ku jira meesha oo ibnu isxaaqa siiradiisa ku warinaya libni hishaam can bacd ahlilcilmi baa laga warinaya ayib mujalladka saddexaad fainaa hanagu baa nebigu yidhi qad wajadnaa waan helnay maa wacadanaa rabbunaa rabbi wuxuu noo yaboohay xaqan baan ka helnay dhab ahaan fahal wajadtum idinku ma hesheen maa wacada rabbukum xaqan maka heshe faqaala cumar wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi maa tukullimu maxaad kala hadli maa tukallimu maxaad kala hadli min ajsaadin jasadyaal oo la arwaaxa fiiha naf aan ku jirin dayd maydaho meel yaalyaal nebi allow maxaa kala hadlaysaa faqaala wuxuu yidhi wladii nafsii biyadihi waladii nafsu muxammadin biyadihi maa antum idinku ma tihidinin biasmaca kuwa ka maqal badan limaa aquulu waxaan u leeyahay minhum iyaga kama maqal badnidinin yaa kama aydnaan maqal badnidinin saa ii maqlaysaanoo kale ii maqlayaan hayra annahum laa yastadiicuuna an yarudduu shayan waxaysan awoodin jawaab inay celiyaane kama maqal badnidinin baa la yidhi saa ii maqlaysaan oo kale ayay iyaguna ii maqlayaan wey saasaa loogu sheego ayib arrintu markay halkaa marayso waxaa la yidhi wataquulu caaisha caaisha waxay leedahay radia allaahu canha innamaa qaala wuxuu yidhi caaisha halkan faham gaara ka qabta iyadu wuxuu yidhi innahumul'aana iminkay layaclamuuna ogaanayaan anna maakii kuntu aan aha aquulu lahu mid u dhaha xaqun inuu yahay hadday ogaanayaan waxay leedahay dad dhintay waxma maqlayaane yaa waxa weeyaan hadday abaalkii helayaan weeye uma qaraad waxay tihi waxay akhriday innaka adigu laa tusmicu lmowtaa baa nabiga lagu soo deji wax dhintay waxma maqashiin kadhib caaisha halkaa fahanka dhankaasay aad waxay kaloo tihi wamaa anta matid bimusmicin mid maqashiinaya man fi lqubuuri qabriya dad ku sugan waxba ma maqashiinays waay dee sideedababa qofku markuu dhinto waxa weeyaan arwaaxdiisu tacalluq bay jirkiisa la leedahay walow cajbudanabta laftaa dabagimintaaba allaha ka dhigay jirkao dhan haddii ciiddu cunto ama qofka bahal cuno ama dabaylo ama dabagubo tacalluq baa jiraya qofka soo booqday iyo qofka siyaartay iyo qofka salaamay iyo waxaasoo dhan sidaa xadiidu tilmaamayso inuu dareemayo la soconayo xataa jawaabta salaamta oo kale celinayo ayib iyadu waxay caaisha marka diidan tahay hadalkan la leeyahay innahum ul'aana la yaclamuunadaas inuu arrinkaas cumar loo yidhi waxay leedahay idinkuma maqal badnidinaas waxa weeye taa aayaadkan baaba jiraba ayib laakiin hadde maydku waa iyadaad loo cadaabayo qabriga bibukaa'i ahlihi iyo hadduu dardaarmayo waxaas dembigiisaiyo waxaas wixii aan dhihi jiray inay xaq yihiin hadday ogaanayaan saasay tiri caaishu marka waxaa la leeyahay wax diidaya ma jidho maqalkii in loo baaqi yeelo oo ay wax maqlaan oo nebiga hadalkiisiisa ugu dhawaaqayay hebel binu hebelow wax diidayaa ma jidho waaya aayadahan waxay anfinayaan marka waa maxay labadan aayadood maqal wax anfacaya oo wax u taraya ma maqashiin kadhid weeye ma maqlayaan wey gaaladaasi waxay shabbahaan yaa noolnooloo hadda adduunka saaran dad dhintay oo qabri ku jira dadkaa dhinta haddii layidho kaale tawxiidka qaada oo rumeeya oo mayay wax u taraysaa saasoo kale weeye kuwaanna waa kuwa laga qustay wey yaquulu mise taquulu buu idiin qor wuxuu leeyahay yaclamuuna daalika arrinkaas way ogaanayaan bay leedahay cindamaa tabawa'u markay qaataan maqaacidahum makaanu fadhiyadooda min annaari hadda ma ay hadhow way ogaanayaan saas iyadu ku taawiilinaysaa rawahu lbukhaariyu uma arsala calayhi salaam yaclamuuna dalika xiinamaa tabawa'uu maqaacidahum min annaari maxmayaa ka horeeya waay rawaahu lbukhaariy uma arsala calayhi salaam calayhi salaam nebigu wuxuu diray mar haddii gaaladii laga adkaaday almubashiriina kuwa bishaareeya bishaareeyayaal ayuu diray almubashiriin waa bishaaray wadaan dadkani guushii iyo macnaha wixii meesha ka dhacay ayay wadaan shiinka waa la hoos dhigaa mubashir weeyaan almubashiriin waa bishaareen alcasharatu almubashiriina biljanna tobanka jannada loogu bishaa waaye alcashara almubashiriin biljanna marka meeshii la kor dhigana waa gaarkeeda oo macnaheedu munaasib ku yahay faarsala cabdallaahi bna rawaax cabdullaahi bnu rawaxa u dira nebigu calayhi salatu wasalaam liahli lcaaliyati buu u dira wa arsala zayd bna xaarisata buu dira liahli saafilati buu u dira raakiban xawliya mid saaran calaa naaqati rasuulillahi nebi moxamed hashiis sala allahu alay wasalam zayd binu waxaa saaran xaaris waa madiine agteeda wa kaana almunaafiquuna waxay ahayn walkufaaru gaalada oo min alyahuudi qad arjafuu kuwo macnaha dhiirigeliyey diriyey yaa murjifiin fi lmadiina arjafuu gilgilay birasuuli nabiga sala allahu alay wasalam iyo walmuslimiina kuway macnaha ku direen munaafiqiintii kale iyo gaaladii iyo waxaas oo taasina waa caadat lacdaa'i cadowyada caadadooda fii idaacati daraa'i dhibaatada faafinteeda yaqsiduuna bidalika iyagoo uga qastaya fitnat almuslimiina muslimiinta fidnayntooda waxay sameeyeen macnaha dacaayado waana caadada acdaada fii idaacati adaraa dhibaatada faafinteeda idaacadda waxbay faafisaa moogta alidaaca saas weeyaan waxaa la yidhi abulubaaba nin munaafiqa u yimid wuxuu yidhi dadkii saxaabadii nebiga la socota kala carare dib dambe iskugu imaan mayaan muxamed waa la dilay saxaabtii raacday badankoodii waa la dilay wakaa hashiisii hadda zayd binu xaarisaa saaran waxaa hashii nebigu ninkaan u soo saaray war orod hashaan gaadiid ka dhigo oo qoladaa uu bishaaree inaan guulaysannay ahlu caaliya u tag iyo ahlu saafila labadii nin loo kala diray isagaa ahlu saafila loo diray hashii nebigaba haddii nin kale saaran yahay ninkaa saaran waxay leeyihiin iyagu dadkii kalaa soo baaba'ay ninka hasha saaranna laa idrii maa yaquulu wuxuu ku hadlaya xataa isma oga min arucbi argagax darti waa nin bakarsan bay leeyihin marka arrimahaas bay faafinayeen waaya irjaaf bay sameeyeen waxa weeyaan warar dadka gilgilaya wey waa argagax gelinaya fa jaaa waxaa yimid ulaa'ika kuwaas almubashiruun ee bishaaraynayay bimaa bay la yimaadeen sarra farax geliyey ahlalmadiina reer madiina waray ku farxeen bay u keeneen wa kaana daalika wakhtigaasna wuxuu ahaa waqta insiraafihim markay ka gadoomeen min dafni ruqayata gabadhii ruqaya ahayd aaskeedii binti rasuulillaahi sala allahu alay slm gabadhii nebiga oo ruqaya ahayd baa dhimato markii horeba dagaalka waxaa laga reebay ninkii cumaan ahayoo qabay cumaan bin cafaan wa zawji cumaan cumaan xaaskiisana ahayd bintii rasuulillah ahayd wa zawji cumaan ahayd kuwa wowdaas kaga tagana waa haddii haysaan waxa binti rasuulillaahi ahayd wa zawji cumaan cumaan xaaskiisana ahayd bay noqonaysa uma qafala rasuululahi sal alla alay wasalam ruqaya raada la godo qaabka la kordhigo yaada la shado sumayah oo kale iyo ruqaya iyo qaamuusku saasku leeyahy waa alqaamuus almuxiid lfayruuz abaadi waaya nabigu waa soo noqday sal allah alay wasalam uma qafala rasuululahi sal alla alay wasalam raajican xaaliya mid soo noqonaya wahunaa halkan baa waqaca waxaa dhacay khulfun khilaaf bayna bacdilmuslimiina muslimiinta barkood fii qismati alghanaa'imi haniimadii nimanka laga qaatay qaybintoodii fashubbaanu dhallinyaro yaquuluuna waxay lahaayeen baasharna alqitaala dagaalka hanagaa la baashirnay nagaa dagaalamayni fa hiya haniimadu lanaa hanaga khaalisatun annaga gaarnoota annagaa gaar u leh ayay lahaayeen wa shuyuuqu odayaashii difaaca dhabarjabinta ilaalinayeyna yaquuluuna waxay lahaayeen kunnaa waxaan ahayn rid'an difaac baan lakum idinka idiin ahayn fa nushaarikukum waan idinla leenahay haniimada halkaasaa hadalku ka dhaca walamaa kaana hada alikhtilaaf iskhilaafkaasi markuu ahaaday mima kii yadcuu u yeeraya ila dacfi taagdarnaan ilaa ummadda haddii wax laysku khilaafo awooddoodaa dhacaysa wayasracu mid beeraya fi lquluubi qalbiyadana alcadaawata cadownimo iyo walbaqdaa'a nacayb almu'addayni labadaasoo gaarsiinaya ilaa tashatut ilshamli midnimadii kala tagiddeeda tashatut washatit shamla acdaa'ilana sabab ducooyinku ma jidho nebiga ka soo arooray calayhi salatu wasalaam shatata ilaa tashattuti shamli midnimadii iyo kulansanaantii yaa kala tegiddeed baanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey xasman goyn darteed lihaada alkhilaaf khilaafka iyadoo la goynayo awala suurati alanfaal baa ilaahay soo dejiyey wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilanfaali haniimada qul waxaa dhada qul waxaa dhada alanfaalu haniimada lilaahi iyo warasuuli bay u ahaatay iyagaa maamulaya oo qaybinaya fattaqu llaha ilaahay kayaa wa aslixuu daata baynikum dhexdiinna xaalka ana hagaajiya wa adiicu allaha warasuulahu in kuntum hadaatiin mu'miniina dee seebay u xukumayaan xukunka ilahay iyo rasuulkiisay gaar ku tahay shan meeloodaa laga dhigayaa afar meelood waxaa le dadkii dagaalka joogay goobta meesha shanaadna shan baa loo sii qaybinayaa lilmasaalix sahmi baa la siin sahmina reer bani haashima reer bani mualib lidakari mil xaduluntayayn bay u qaadanaya sahmina lilfuqaraa'i walmasaakiin alyataama walmasaakiin sahmin lilfuqaraa waaye fuqarada iyo masaakiinta agoontaa waa mid leh agoonka xoolaha haysa maaha sahmina fuqarada iyo masaakiinta caadiga aan agoomaba ahayn sahmina ibnu sabiil faqiirka ah saasaa loo maamulaya fasadaca waxaa ifay waxaa nuuray calaa afiidatihim qalbiyadooda nuurulqur'aani qur-aanka nuurkiisa kaasaa iftiimay wey fata'allafat quluubtii waa isku dumantay bacda an kaadad intay sigtay dabadeed taftariqu inay kala tagto watarakuu waxay uga tageen amreel khanaa'imina lirasuulilaahi rasuulka ilaahay yadacuhaa isagaa dejinaaya kayfa shaaa sow doono kamaa xakama alqur'aan sida qur-aankuba xukumay faqasamahaa calayhi salatu wasalaam nebigu waa u qaybiyey cala sawaa'i si siman cadaalad alraajil maca alraajil waalfaaris maca alfaaris ninka odayga iyo kan dhallinyarada kii lugleeyaha waa lugleey kii faras watay kan farasleedu la mid yahay saasaa loo qabi waa la wada leeyahy wa adqala nebigu wuxuu soo dejiyey fil yaa ashaam sahmiyaashii waxaa lagu soo daray bac bacda man duul barki lam yaxdur aan ba xaadirin meesha oo muxuu la xaadiri waaye liamrin liajli amrin arrin dartiisoo kullifa bihi lagu mashaqeeyey arrin loo xilsaaray awgeedba uga maqnaa goobta dagaalkii badar waay dadkii noocaas u maqnaa oo arrin loo diray sahmigaa wax laga siiyey qaybtaa lagu daray wey wahum dadkaas abulubaaba alansaari kow ninkay caanka ah lannahu kaana wuxua mukhallafan mid la gadaal mariyay calaa ahli lmadiina magaalada madiina gacanta ku sii hay waalxaaris ibni xaadib waa ninka labaad lianna rasuula calayhi salatu wasalaam baa khallafahu calaa bani camar bin cawf reer bani camar bin cawf khallafahu calaa bani camar bin cawf baa nebigu isna ku reebo liyataxaqaqa amran amar inuu soo xaqiiqsado amarkaasu balaqahu nebiga soo gaaray xog nooga raadi ilaa arrimo dagaal baa lagu jira xogo badan waa in la helo nimankaa xaggood ninka labaad walxaaris ibnu simata wa khawaad binu jubayr lannahumaa labadaana kusiraa waa la jebiyey birawxaay falam yatamakana ma makansan min asayri inay socdaan wadalxatu bnu cubaydillaahi abu dalxa alansaari iyo dalxa binu cubaydillaahi baa kala jira midna waa ansaari midna waa muhaajiri wasaciid bnu zayd labadaa nina waa lagu daray liannahumaa ursilaa waa loo diray yatajasasaani iyagoo soo jaajuusaaya alakhbaara wararka xog iyo akhbaar baa loo diray falam yarjicaa labadaani ma soo noqon ilaa bacda intihaa'i ilxarbi dagaalku intuu dhammaaday ka bacdi bay yimaadeen ninkii hawl loo diray wuxuu wax ku leeyahay dagaalka wixii laga helo qaniimada wa cumaan binu cafaan baa tirsaga lagu daray lianna rasuula nebiga calayhi salaa wasalaam baa khallafahu isna ku reebay ku gadaalmari calabnatii gabadhii nebiga ruqayata ahayd yumriduhaa xaalow tamriidinayo tamriidin baxnaanin mataqaan gabadha xanuunsanta wa caasim ibnu cadiya ninkaas wixii loo reebaa laguu sheegaya liannahu khallafahu kana nebiga gadaal mariyay calaa ahli qubaa waalcaaliya baa looga tegey wakadalika saasoo kale ashama nebigu u qaybsiiyey liman dadkii qutila bibadrin dadkii bader lagu laayey laftoodana wahum arbacata cashara afariyo toban saxaabi baa maalintii beder ka dhintay iyagana waxaa la waabay ku leeyihin lix muhaajiriina iyo siddeed ansaara oo lix ay khasraj tahay lamana aws tahay ayay ahaayeen afar iyo tobankaa nin oo dhintay waxbaa la siinayaa minhum waxaa ka mida cubaydatu bnu alxaaris bin cabdilmudalib bin haashim alladii kaasoo jurixa la dhaawacay fi lmubaarazati luulaa isku soo bambixidii hore aan soo marnay baa isaga fainahu radiallahu canhu maanta waa dhintay cinda rujuuci lmuslimiina min bedrin dhaawac buu ahaa moogta beder markii laga soo noqday labadii kaleo iyag labadiinin dileen ninkan isaga gadaal buu ka dhintay soo noqodka wadufina waxaa lagu aasay bisafraai waa meel la yaqaan walamaa qaaraba calayhi salaam almadiina madiina naku nebigu usoo dhowaaday talaqadhu nebiga waxaa la kulantay al walaa'idu addoommadii bidufuufi durbaano yaqulna iyagoo dhahaya nebi ammaankan soo socda marka dad badan baa jiradoo cumayr bin abi waqaasi mucawid iyo cawf ibna cafraa cumayr bin ulximaam sacdu bnu khaytama raggaasoo dhan baa jiray waay dadku waxay qaadayeen kelimaddan dee beder markii laga soo noqday markii hore nebigu madiine soo galay markii tabuuka lala yimidi markii la doonaa la qaadi karaa marar badan baa kutubtu sheegaane balaca albadru calayna min haniyaati alwadaaci wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daaci ayuha almabacuudu fiina jiita bilamri almudaaci waay waxa weeyaan dee ragga qasaa'idka qaarad si fiican u qaadi kare aniga waa layga fiican yahay waxa weeye siyaalo kala duwan baa loo qaadaa oo macaan markaad tagtid xaramka iyo meelaha madiine aad bay uga daarantaha meelaha tasjiilaadka wax lagu duubo oo aan arag aad bay u daarantaha طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع سيالك لنا واجران فإليهم طلع البدر بدر جيبا صوت الشيء وضيع حفر تمناد علينا دوشيد النبي محمد من ثنيات الوداع ماشي ليرا wajaba shukru shukri oo qolada la haysta faniyatulwadaa xagga shaam bay jidhaabi oo markii nebigu tabuuka ka yimid bay arrintu ahayd oo dee nebigu markaan kaleo dee quba uu ka tegaba xagga uu ka soo wareegay baa laleeyahy wajaba shukru shukri baa ku waajibay calaynaa dushayada maa dacaa lilaahi daacin inta uu yeeraayo annaga mid yeera ilaahay noogu yeeraayo ayuhalmabcuudu fiina mid kal dhexdayada lasoo dirayow ji'ta waxaa la timid bilamrilmudaaci amar la adeeco waa la yeelay waxaa la timaado wey waxaa la yidhi nimankii quraysheed markii uu soo gaaray warka ah in ciidankoodii jabay marka hore way shakiyeen run ma moodin markay xaqiiqsatay sida wararku iskaga diba imaanayeen iyo dadka firxadkaa iyo kuwa soo digay warku inuu run yahay aad buu carooday ninka ugu carab badnaana abulahab buu ahaa xanaaqii baa ka bata murugta waa loo dhintaa dhowr hameenbow keliyow joogay ilaa xanuun baa ku dhacay markii dambe kud iyo balaaya ka soo baxday waa u dhintay labadiisii wiil saddex beri baysan aasin ilaa u ka soo uray sababtu waa maxay waxaanay ka baqayaan cudurka u dhintay oo cudur faafa ah ilaa hadda waxay leeyahay cudur faafaa jiro yaan qofna qof u dhowaan waxaan lakaa carar inuu iyagana soo gaaro dadkii baa yiroor maxaa dhacay waxay dhaheen naqshaa cadwa haadihi alqarxa boogtaas waxaan ka baqaynaa inay annagana nagu fido dhaawic meeshii boogtu ka soo baxday markii dambe maxay sameeyeen halkaa intay ka fogaadeen bay saa biyo ugu sayriyaan macnaha qofka dhaqidiis derbi bay saa inta loogu tiirshay bay derbigii saa dhagaxyo dusha ka saa uga dheheen iyagoo ka cararaya arrintaas bal u fiirsa halkan jiitu bilamri lmudaac walamaa dakhala dakhaluu markay soo galeen almadiina welibase waxaa la wataan toddobaatan maxbuus nebiguna wuxuu yidhi qof kasta maxbuuska wato haw samafalo markaasaa markii timir iyo khubsi iyo adduun la keeno timirta iyo waxyaalahan yaryarna ninka saxaabigaabaa cunayay khubsiga iyo iidaanka iyo waxaasna maxbuuskaa la siinay si fiican baa loo sooriyeynay cunnada waaweyn iyagaa la siinay walamaa dakhaluu almadiina markay soo galeen istashaara calayh sala slam nebigu wuxuu la tashaday asxaaba fii maa yafcalu bilasraa dadkaa la soo qafaashay waxa lagu samaynayo war maxaan ku samaynaa waqaala cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow calayka asalaatu wasalaam qad kadabuuka kuwaani waa ku beeniyeen waqaataluuka waa kula dagaalameen wa akhrajuuka magaaladaadii bay kaa saareen fa araa waxaan ra'yeynayaa weliba ra'yigaan waxaa ka horeeyey abubakar baa horreeyey waxaan ra'yeynayaa an tumakinanii aniga inaa ii dhiibtid min fulaanin ninka hebel la dhaho liqariibin lahu waa nin qaraabo la ahaa cumar aniga ninkaasaan dadka isku xignaa ii dhiib fa adriba cunuqow luqunta aan ka gooyo wa tamakana xamzata xamse binu cabdilmualibna sanadkan sanadka ku xigoo dhiman doonaa xamze inaa makanisid min akhiihi walaalkiis cabaas bin cabdilmualib qoorta ha ka gooy wa caliyan calina inaa u dhibtid min akhiihi walaalkiis caqiil in abi daaliba wahaakadaa sidaa dadkao dhan ku samee xataa yaclamu nnaasu ilaahay dadku ka ogaadaan yaclam annaas annahu shaanay laysa inuusan ahaan fii quluubina qalbiyadeenna mawaddatun wax kalgacalle iyo mawadda ah lilmushrikiina gaalada inaanan wax jacayla gaal u haynin ummaddu ha ogaato ma araa ma ra'yaynayo an takuuna laka inay ku ahaato asraa kuwa la qafaashay dad la qafaashay inay xidhan noogu jiraan anugu ra'yigaama qaba buu yidhi fadrib canaaqahum luquntooda wada garaac haaulaa'i kuwani sanaadiiduhum odayaashoodii weeye wa a'immatuhum madaxdoodii weeye wa qaadatuhum hogaamiyaashooda ciidanee saraakiishaha weeye dadkaan hala dhaafsha adduunka wawaafaqahu calaa daalika waxaa ku waafaqay sacdu bnu mucaad sacd binu mucaad baa ku waafaqay abuubakarna ra'yi kale u soo jeedin doonaa sacdu bnu mucaad ayaa ku waafaqay wa cabdullahi bnu rawaaxa ku waafaqay cabdullahi bnu rawaaxas wuxuu yidhi mataqaanaa cabdullahi bnu rawaaxa wuxuu yidhi undur waadiyan kaiira alxadabi kayn meel oo tog xaabo badan soo fiiri nabi allow fa adkhilhum fiihi toggaa hala gesha nimanka uma adribhum huri calayhim dushooda naaran dab ha lagu shido toonta haddii lagu gubo wixii ku jira isla gubanaya nimankaan nimanka hala baabaasha bay yidhi waa un faraayigii un waxa weeyaan hala baabaashadu sayid cumar ninba si ha ka cabire waqaala abubakar wuxuu yidhi yaa rasuula allah haaulaa'i kuwaani ahluka waa dadkaadi wa qowmuka waana tolka qad acdaaka allahu ilaahay baa ku siiyey adu ilaahay baa ku siiyey yaa ilaahay baa ku siiyey oo ku makansiiyey aldafra waannasra ku liibaanid iyo guul calayhim dushooda kaasii gacanta adaa ilaahay ku gacan sarraysii araa waxaan raajaynayaa an tastabqiyahum inaad iska baaqi yeesho faraha ka qaad wa taahuda inaad ka qaadato alfidaa furasho madax furasho minhum xaggooda xoolaha laga qaado fa yakuunu wuxuu noqonayaa ama fa yakuuna uu noqdo maa akhadnaa minhum waxaan ka qaadanno quwatan lanaa awood cala alkufaari gaalada kale gaalada kalean waxaan uga dhiganaynaa xoolaha aan ka helnay awood baan uga dhiganaynaa wacasallahu ilaahayna wuxuu mudan yahay an yahdiyahum inuu ilaahay kugu hanuuniyo bika adiga kuwaan laftooda in qaar hanuunaan baa dhici ka dhah waaye fa yakuunuu ay ku ahaadaan laka adiga cadudan cudud biri ka maalin iyagoo mu'miniina faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi dee labadii nin ugu waaweynaa saxaabada labadii nin oo wasiiroo nebiga ku xigay yaa baa kala laba ra'yo oo kala fog bay soo kala jeesheen markaasaa faqaala calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi inna allaha ilaahay la yulayinu ilaahay waa dabciyaa quluuba aqwaamin dad boo qalbigooda naxariis ku tuuraa xataa takuuna ilaahay ka ahaato alyana min allaban miya caanaha mid ka jilicsan saasuu idiin qoraya waaye waxba ma xarakeey wa in allaha ilaahay la yushadidu waa adkeeyaa quluuba aqwaamin qolana qalbigooda waa adkeeyaa xataa takuuna ilaahay qalbeedu ka noqota ashada mid ka daran min alxijaarati dhagaxyada laba nin baa hadlay dee moogta ragga kale waa yeelkooda laakiin laba nin baa hadalka lasoo qabanayaa wa inna milaka adiga maalkaadu yaa abaabakar ka maali ibraahim ka mili ibraahim nebi ibraahim oo kalaat tusaalahaad qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim faman tabicanii qofkii iraaca ilaahay oo fa innahu minii waman casaanii qofkii diidayna waxaa ku samay kudhihi maye fa innaka hafuuru raxiim hore abubakar abubakar yaa harta adiga xaalkaada wakaa malaa'igta yaa miikaa'il oo raxmadda la soo dega malaa'igta baa dhan ka shabbahdaa ambiyadan ibraahim oo sidaa yidhi waaye oo nabi ciisena waa isaga yidhi in tucadibhum fa innahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim cumarow haye wa inna milaka yaa cumar sayd cumarow adigana tusaalahaadu iyo waxa aad la mid tahay ama wa inna maalaka adiga maalkaadu yaa cumar maala kama iska ah maalu nuuxin nabi nuux oo kale wey qaala wuxuu yidhi nabi nuux rabbi laa tadar ha uga tegin cala alardi ardadan dusheeda min alkaafiriina mid gaala dayaara mid daargala ilaaho axad ha nooga reebin dadkaan la baabaasho wey gaalada waay horta labadiinna dee ninama nin kastaba waa fiican yahay wey horta nin kastaba labadii ra'yi markii la labadiiba la taswiibiyey oo la yidhi waa ra'yo cajiibaa soo jeedisay baa misna dee nebigu middou qaadanayo waa soo socotaa xagga dee nebi muuse laftiisu asayir rabbanadmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yarawu lcadaab alaliim wuxuu yidhi wa ra'aa calayhi salatu slam nebigu wuxuu ra'yeeyey ra'ya abi bakrin buuqaata bacda an madaxa intuu ammaanay kullan mid kasta oo mina saaxibayni labadii saaxiiba labadii ninba mid kasta waa fiicantaha la yidhi deedna kii abubakar buu qaatay lianna alwijhata ujeeddadaa waaxidatun isku mid ah wijhada labada ninba ujeeddada midna wuxuu leeyahy xoola aan qaadanno xoolaha gaaladan kula sii dagaalanno midna wuxuu leeyahy kuwaan laftooda aan layno wahiya ujeeddada la leeyahay wijhadu waxa weeye iczaazu diin diinka in la cizeeyo wa khudlaalu lmushrikiina gaalada in la hoojiyo uma qaala liasxaabi nebigu wuxuu ku yidhi antumulyooma idinku maanta caalatun cayratin falaa yaflitan axadukum axadun min axadun oo min asraarikum min asraakum axad oo kuwaas soo qafaalateen ka mid ah yuusan idinka fakan ilaa bifidaayin xoola inaad ka qaadataan mooye cayr baatiini xoola ma hayne maanta qof la soo qafaasho xoola la'aan yaan lagu sii dayn falaa yaf falaa yaf falaa yaf muxuu qorayaa latanna axadu min asraakum maxaabiistiisna mid ka mid ah falaa yaflatanna yuusan fakan axadun oo min asraakum saanu xarakay ilaa bifidaay xoola in laga qaato mooyaane waay hawsha halkaa markay maraso waqad balaqa qurayshan waxaa gaaray maa cazama calayhi wuxuu go'aansaday rasuululahi nebi moxamed sal alay slm fii amri asraa kuwa la qafaasheeyey amarkooda fa naaxat way qaylisay quraysh baroordiiq baa ladhahaa naaxat way baroor diiqday dheh calalqatlaa kuwii la laayay dushooda shahran bilbay baroordiiqaye gaaladu baroordiiqda waa yaqaanaa teendhoyin waxba inta dhisaan bay iska baroordiiqaan uma ushiira calayhim waxaa loo ishaaray gaaladii min kibaarihim kuwooda waaweyne xaggooda looga ishaaray odayaashii ishaaray allaa yafcaluu inay baroordiiqda joojiyaan kay laa yabluqa yuusan baroordiiqdu u gaarin muxamadan iyo waasxaabah kay laa yabluqa saysan u gaarin muxamadan iyo waasxaabah jazacuhum faacil uga dhig argagaxood nimankii tiiraanyo iyo baroordiiq bay wadaan saysan warkaa u gaarin war aan waxaa weeyaan cagaha dhulka ku adkayno oo fa yashmatuu bihim ay ku farxaan haddii maxamed asxaabtiisa gaaraa inaan baroordiiq wadno waa nagu sii farxayaane naga joojiyaa la yidhi hawshaan waaye dee nin baa inta yimid wuxuu yidhi cutbo waa la dilay shaybo waa la dilay abuxakam waa abujahal waa la dilay hebel iyo hebel waa la dilay markii dambana abu sufyaan baa inta yimid warkii sheegay habeellaha buu sheegay warkii waa faaf fasakatuu gaaladii waa aamuseen wasammamuu waxay go'aansadeen calaa allaa yabku inaysan u ooyin qatlaahum kuwood la laayey xataa ya'khuduu ilaahay ka qaataan bihaarihim aargoosashada go'aan aan ku gaaran inaan aargoosanno afkan aan isku qabanno naga joojiyey watawaasow waxay isku dardaarmeen fii maa baynahum waay anlaa yacjaluu inaysan ku degdegin fii dalabilfidaa'i furashada dalbashadeeda xoolayaynaan la ordin baa la yidhi anlaa yucajiluu hadduu idiin qoray fii dalabilfidaa'i inaysan ku degdegin madax furashada lianlaa yataqaalaa saysan u qaaliyeyn almuslimiina muslimiintu fii madax furashada toddobaatan nin baa lahaya haddii laysu soo dhawol xoolo la oranno nimanka muslimiinta xoolaha nagu qaaliyeynaya intaa ma bixinaysaan lacagtaa la badinayaa sidii dadaan u baahnayn aan ka cagajiidno aan ka daahno yaa saasaan samayno saasay go'aansadeen laakiin waxaa dhacay arrin baa dhici doonto waaba tanba alfidaaw madax furashadii wey falam falam yaltafit ma milicsan ilaa dalika arrinkaas almuطalib bin abi wadaaca asahmiy ninkaas arrintaas ma qaadan wa kaana abuuhu aabbihi baa wuxuu ku jira min alasraa dadkii la qafaashay aabbihi baa la hayaa ninkaan aan ka cagajiinno waa u cuntami weyd fakharaja waa baxay khufyatan si qarsoodiya xataa ata almadiinata oo ka tegey wafada abaahu aabbihiiba wuxuu ku soo furtay biarbacati aalaafi dirhamin afar kun oo dirham wa cinda daalika arrinkaas markii la ogaaday ninkaa inuu furashadii bilaabay bay bacadad qurayshun quraysh didhay rusul bay didhay fii fidaaya asraaha dadkeedii la qafaashay soo furashadooda wa kaana fiduhu wuxuu ahaa arbacata aalaaf afar kun oo dirham dirhamin arbaca aalaaf dirham waman lam yakun macahu fidaaun qofkan wuxuu isku furto haysan wa huwa isaguna yuxsinu wanaajin karaa alqiraa'ata waxaqrinta iyo walkitaabata waxqoridda qofkii farna yaqaan yaa wax qoranna akhrin kara lacagoo isku furtana aan haysan acdahu waxay u dhiibayeen asxaabadu casharatan toban oo min khilmaanilmadiina tacaruurta yaryaroo reer madiina yucallimhum isagoo baraya farta iyo waxaqrinta macallin baa taa leh soo fariiso waxaad samaynaysaa tobankan arday noo bar farta ilaa nimankoa niman carbeed lahayee tobankan arday fartana bar yaa wax akhriska iyo kicintana bar waa hawl weyne hawshaanaa qabanaysaa baa leeyi wa kaana daalika fidaahu sidaasaana furasho ku ah toban arday markaa noo keento oo wiilasha reer madiinaha oo wax badhay khibradda aad taqaanaan kaala haraynaaye iska kaa sii dayn mayne yaa markaas baan ku sii daynaynaa arrinta halkaas madha isagoo in badan buu sii sheegayaa kani ka soco ubina lasra kuwii la qafaashay waxaa ka mida buu ka mid ahaaday camar bin abi sufyaan nin la dhihi jira ninkaasaa ka mida walamaa duliba markii laga dalbay min abiihi aabbihiis fidaa'uhu furashadiis warkaale wiilkaada ka bixi qarashka abaa waa diilay wa qaala wuxuu yidhi wallaah laa yajmacu muxammadun muxamed inuusan isku darsanayn baynamnii wiilkayga hore uu dilay horta mid horea laga dilay midna waa qafaalan yah kan qafaalanna xoolaha laga rabaa baynabnii wa maali xoolaha iyaga iyo wiilkayga iskugu dari mayo buu yidhi xoolaha iyo wiilka iskugu dari maayo buu yidhi saasuu ku dhaartay xandalaa wala dili camarna waxaa la yidhi xoolihiisa keen marka xoolihii haddaan baxsho midna waa dhintay xoolihii iyo dhiiggii oo israacay wey waa diiday markuu diiday dacowhu waa u yeedheen maxay tahay wallaahi laa yajmacu muxamadun bayna bnii wa maali dacuuhu ka taga buu yidhi yumsikuuhu ha wiilka hayseen fii aydiihim gacanahooda maa badaa lahum inta iyaga la qumanaatee maa badaa lahum intay u daahirta wiilka ha iska haysteen ha ugu teginina fa baynamaa abuu sufyaan bimaka maalin dambe isagoo maka iska maraya id wajada wuxuu helay sacd bnu nucmaan alansaari muctamiran xawle mid cumraysanaya ninkaanoo cumraysanaya ayuu helay oo cumro u yimid meesha deedna muxuu yidhi facaddaa calayhi kanow ku xadgudba ninkii cumrada madiine ka yimi cumraysanayey buu xabistay isna qafaash abuu sufyaan ilaa wiil baa ka maqane facaddaa calayhi waa maxay kanow ku xadgudba wey kanoo weeraray wey faxabasa waa xabisay bibnihi wiilkiisii dartiiba u xabisay camar ahaa nin baa haysaan nin baan hayaa wey famadaa qowmu sacd sacadkii la qafaashay qoomkiisibaa ilaa rasuulilah nebiga u taga sal aqbaruhu u sheegay nin baa nala kaaya ujeedkuna waa ninkaan camara faacdaahum nebigu qoladii wuxuu u dhiibay camran hooya la tago yarkan fafakuu bihi sacda sacad bay ku soo fakiyeen marka sacad buu isna soo daayey kanna waxa weeye wiilkiisi baa loo diray ma fahant wa min alasraac dadkii la qafaashay waxaa ka mid ahaa abu sufyaan waa fiicnaan doonaaye abulcaas binu rabiic yaa yaqaan ninkan inta dambe ku garta zawju zaynaba zaynaba ninkii qabay weeye binti rasuul zaynabana nebigaa dhalay sal lla alay slm nin qabay gabadhii nebigu dhalay baa waxaa lagu qabtay dagaalkii beder isagoo gaalada la socda o wa kaana calayhi salatu slam nebigu waxaa qad ahnaa nin ku ammaanay mid ku ammaanay calayhi ninkaas abulcaas khayran khayr fii musaaharati xididnimadiisa ninkaasu nebigu wuxuu yidhi nin xididnimo fiican buu ahaa waay sababtu maxay tahay xididnimadaas gaaladaa waxay dhaheen gabadha moxamed fur gabadhiisa u fur wuu ka diida marka waagaasna nin gaala inuu gabar muslimada guursado xaaraan ma ahayn diintaad degaysay mogto waadan baa la xarimi doonaa ilaa xarimiddu tartiib tartiib bay u imaanaysa ninkan hawshaasaa xaalkiisu ahaa o gabadhan iyo isagu wuxuu isku yihiin mataqaana gabadha nebigu dhalay gabadha nebigu dhalay dee khadiija hooyadeed waa khadiijatulkubraa moogta khadiija bintu quweyli wiilkaanna khadiijo walaalkeed abulcaaskan khadiijo gabar walaasheedaa dhashay laba gabdhoodoo walaala baa kala dhalay wey labada isqaba gabadha nebiga wuu dhalay alayh sala slaam oo khadiijana hooyadee tahay iyo wiilkan abulcaas ninkan abulcaas la yidhahdo binurabiic waay deedna nebigu hadduu ammaanay fa innahu ninkaani lama staxkamat ilcadaawatu cadaawadu iyo cadownimadu markay yaa dhacday ama makansatay bayna qurayshin iyo warasuulilaahi quraysh iyo iyo nebiga calayhi salatu wasalaam bimakata magaalada maka dalabuu waxay ka dalbeen min abilcaas an yudalliqa inuu furo zaynaba ku xume baa layidhi moxamed gabadhiisa fur kamaa facala say sameeyeen ibnaa abilahab laba wiiloo abilahab dhalay say u galeen bibnatayi rasuuli nebiga labadiisa gabdhood laba gabdhood weligaa maqasha laba gabdhoodoo nebigu dhalay baa waxaa kala qaba laba ninoo ilma abilahaba markaasaa gaalada waxay dhaheen labadan gabdhood ha la furo abilahabna waa ninka cadaawadda badnaa wiilasha waxa lii gabdhaha furaan waa yeeleen ninkaana waxaa la yidhi adna ku dar waa diiday o labada gabdhood ruqayay oo mukulfuum weeyaan way ka raysan doonaan waayo sidaa markay dhacday famtanaca waa diiday wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laa ufaariqu inaanan faaruqayn saaxibatii zawjadayda wamaa uxibu mana jecla anna lii inuu aniga ii ahaado bihaa bibadalhaa baddelkeeda imra'a min quraysh haweenay quraysheed oo kale oo kasa inaanan ku bedelanayn zaynaba walamaa usira markii isagii lasoo qafaashay dadkii la qafaashayna xoola laga rabo ursilat arsalat waxay soo didhay zaynabu gabadhiisii uu qabeey xaaskiisii fii fidaa'i furashadiisa qilaadatan kuul oo lahaa iyada u ahaatay kaanat ahayd xallad haa kuusha miday gabadha ku qurxisay bihaa iyada ummuha hooyadeed khadiija leylata cursiha hameenkii waa hore oo gabadha waagii habeenkii la aqalgeynayay zaynaba guriga nebiga laga gelbinayey gabadha hooyadeed khadiija kuul ay ku qurxisay kuushii bay soo didha gabadhii nebiga tiri ninkaas ha lagu soo furo lacagteeda kuushaa la qiimaynaya kuushii bay soo didha ayb kuushaa ha lagu soo furay tir falamaa ra'aa markuu arkay calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu arkay tilkal khilaada kuushaas raqa lahaa waa u jilicsanaaday raqatan shadiidatan dabac iyo naxariis daran kuusha waa la garanaya guriga nebiga kuushi laga qaada weye khadiija lahaan jidhay gabadhaana lagu gelbiyey nebigu waa isbedelay waqaala liasxaabihi nebigu wuxuu ku yidhi in ra'aytum hadday idinla muuqato aad ra'yaysaan an tudliquu lahaa gabadha inaad u sii daysaan asiirahaa maxbuuskeeda wa tarudduu lahaa qilaadataha kuusheedan a u celisaan fafcaluu sameeye taladu idinka idinka go'daay faradiyal asxaab asxaabtii baa ku raali noqday bidaalika arrinkaas fa adlaqahu calayh sala sl nebigu ninkii waa sii daayey bishardi an yatruka inuu iskaga tago zaynaba tuhaajiru ha u soo hijrootay lilmadiina shardi waxaa gabadhaydii inaa iisoo didhad madiina iigu imaanaysaa falamaa wasala ilaa maka maka markuu gaaray ninkii la sii daa moogta kuushiina gabadhii loo celi moogta amarahaa wuxuu amray bilixaaqi inay haleesho gabadhu biabiha aabbaheed orod madiine aad buu ku yidhi iyo aabbaha wa kaana rasuul wa sal sl nebigu arsala lahaa mid u diray gabadha man yaatii bihaa cid soo kaxaysa faxtamaluhaa wayna soo kaxeeyeen dad baa loo diray zayd ibnu xaarisa iyo nin kalaa loo dira waana keeneen ninka adugu soo fasax baa la yidhi wuuna soo fasax haadaa ifham haadaa dheh horta sidaa garo arrinkaa faham walammaa aslama markuu islaamay waagii dambe abulcaas nink waa soo islaamay laftiis gabadha qabay abulcaas binu rabiic qubaylalfatxi maka furashadeedii wax yar ka hor radda calayhi nebigu wuxuu u celiyey imra'ataw xaaskiisii binnikaaxil awali nikaaxii hore guurkii hore waa meel hadal badan ka furan yahay daxlaanigu wuxuu yidhi maya caqdi cusub baa lala gala baa loogu xidha nikaaxii horea loogu ceshay kanaa qoray lambar labo abuu shuhba wuxuu yidhi bal caqdi iyo meher cusub baa loogu ceshay cala saxiix le'anna gabdhaha muslimaadkaa in laga xarimay kuwa gaaladaa sanadkii lixaad bay ahayd ninkan markuu imaanayo islaamayana waa sanadkii sideedaad marka caqdi cusub iyo meher cusub ayay arrintu ahayd soo dhaaf wa min alasraa dadkii la soo qafaashay waxaa ka mid ahaa suhayl binu camar odaygi weynaad waa garanaysaa ma filay wa kaana wuxuu ahaa min khudabaa'i qurayshin quraysh dadkeeda khudbeeya wa fusaxaa'iha dadkeeda fusaxada ah dadka caan baxaybu ah waaye aad u caan baxay ninkaas baa ka mid ahaa ayib deedna wadaalamaa in badan buu aadal muslimiina muslimiinta ku dhibay bilisaanihi carabkiisa khudbooyinka dadka jeeshadda waa khudbaday ku argoosanayaan moogta wadaadkii la dhameel ka khudbaya qolaa u dan leh intaasba hadduu rabo arrin ku fulinaya marka waxa weeyaan nin wuxuu ahaa aad u dhibay faqaala cumar ibnu khadaab baa yidhi dacni iga wareeg yaa rasuulallah anzic siibeen aniyatey suhayl suhayl labada fool baan ka soo fujinayaa iga wareeg yodalac lisaanuh carabka ha laalaadiye dabay dambe tirin maaye waa maxay falaa yaquumu ma istaagaya calayka dushaada khadiiban xaalu yahay fii mawdinin meel dambe abaddan weligeed nin foolashu maqan yihin maya hadalkiisa la fahmayaa waa dee qof afdul akhan weeye moogta dib dambeba hadduu u hadlo isagaaba iskaga dayn doona hadalka waa afarta fooldee labada hore waaye faqaala calayhi salatu slam wuxuu yidhi laa umailu waxba ma suura xumaynaya anugu oo fa yumailu allahu bi ilaahay suura xumeeyo wain kuntu nebiya nebi baan ahaadee annagu waxba ma suura xumaynayno wa casaa waxaa laga yaabaa an yaquuma ninkaani inuu istaago maqaaman maqaam laa tadumhu aadan haydaartayn doonin waxaa laga yaabaa meel dambe oo khudba uga kacay ina aad ugu faraxdo yaa casaada hadday mar xagga ka timidna iska garanaysaa nebigayo waa rajadaasa arrintaasa waa xaqiiqaa dhici doonte waxa weeyaan meel aadan ku haydaartaynoo ku canaanan oo ku dagaalin inuu kaa fujiyaa dhici doonta waqadima waxaa la soo galay bifidaa'ihi furashadiisii odayga makrasumnu xabsin ninkaasaa xoolihii lagu furan lahaa keenay oo la soo galay walamartadaa markuu raalli noqday macahum macooda calaa miqdaarin isagay saxaabadii ninkii xoolaha markay wax iskula raalli noqdeen xabasa waa xabisay nafsahu ninkii xoolaha bixinayey mada ninkii xoolaha macnaha furashadiisa u yimid naftiisibuu xabisay bedelahu odayga bedelkiisa wuxuu yidhi ninkan suhayl binu camar sii daaye aniga ihay xataa jaa'a ilaahu ka keenaya bilfidaa'i xoolihii xoolaha isaga iska bixin xoolaha intuu keenayo anigaa xabis idiin ah xoolaha markau keenaa anigana fasaxaysa booskiisa aniga haysta ninkan nin oday weye nin waa lagu sii daaya iska dhaqaaqi maye xoolihiibuu degdeg u raadinayaa haadaa ifham haadaa tanna balayla gara buu ku leeyahy waqad xaqaqa allahu ilaahay waa xaqiijiyey khabara rasuuli rasuulka warkiisii fii suhayl uu nebigu kaga khabray fainahu nebigu ama fainahu shaani lamaa maata markuu dhinta calayhi salatu wasalaam nebigu araada ahlu maka waxay damceen alirtidaada inay ridoobaan ama fainahu suhaylkuba lamaa maata markuu dhintay nebigu calayhi salatu wasalaam araada ahlu maka waxay damceen alirtidaada inay ridoobaan kamaa facala hayruhum min alacraabi siday kuwa kalaba sameeyeenoo kayrkooda reer baadigii kale ah waay ninkaa hore miinka in la godo mukhu razi iyo miinka in la hoosigo labada waa la sheegay maxaa dhacay marka markay ridoobeen sidii dad kaleba u rideedeen faqaama faqaama suhayl suhayl baa kacay soo saa maaha suhayl waa kacay bud buu yidhi khudba wuu istaag suhayl haadaa suhaylkan kanaa kacay khadiiban xaalu yahay mid khudbaynaya ayuu khudba u kaca waaye hadduu khudbaeye muxuu yidhi waqaala wuxuu yidhi bacda an xamid allah intuu ilaahay mahadiyey dabadeed waa afnaa calayhi faalle wanaagsan ka baxshay wasallaa calaa rasuulihi nebi maxameda ku salleeyey ayuha nnaas umad yahay man kaana qofkii ahaa yacbudu mid caabuda muxamadan faina muxamadan qad maata waa dhintay ninkii muxamed caabudi jiray nebi maxamed waa dhintay waman kaana yacbudullaha qofkii ilaahay caabudi jirayna faina allaha xayun laa yamuut ilahay waa noolyahay mana dhinto ku dhega alam taclamu ma weydna ogeyn an allaha qaala inuu yidhi innaka adiga nebi allow mayitun wa innahum mayituun waqaala ilaahayna yidhi wmaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutilanqalabtum calaa acqaabikum uma qaala wuxuu yidhi wallahi ina aclamu waxaan ogahay ana hada diina diinkan yaa sayamtadiddu sayamtaddu inuu taagmayo imtidaada shams qoraxda taagankeeda fii duluucahaa dhalashadeeda waa jirayaa wey sida qoraxdu saa ugu jidho hadba usoo dhalanayso falaa yagurannakum haada ninkan yousan idinkadin kee yacnii yuriid wuxuu jeedaa abaa sufyaan min anfusikum naftiinna xaggeeda yousan idinku kadin fa innahu yaclamu wuu og yahay min haada alamri amarkan maa aclamu waxaan ka ogaho kaloo ka og yahay laakinahu qad khutima waa la khatimay calaa sadrihi laabtiisa xasadu bani haashim reer bani haashim yaa bou qalbigiisa xasad uga hayaabay watawakalu calaa rabbikum rabbigiinna tala saarta fa ina diinallahi ilaahay diinkiisu qaa'imun waa mid taagan wa kelimatuhuna taammatun weeye wa ina allaaha ilaahayna naasirun man nasarahu naasiru man mid mid u nusraynay weye nasarahu u gargaaray wa muqawin mid xoojinaya weeye diinahu diinkiisa wa muqawin naasiru man wamuqawin mid xoojinaya wey diinahu waqad jamacakum allahu ilaahayna wuxuu idinku soo jamciyey calaa khayrikum kii idinku khayr badnaabaa ku kulanteen yuriid wuxuu jeedaa abaabakar booskii nebiga abubakar baa ummadda hogaaminaya wa ina dalika arrinkaas lam yazid u siyaadin mayo alislaama islaamnimada ilaa quwatan awood mooyaane faman ra'aynaahu qofkaan aragno irtada isagoo ridoobay darabnaa cunuqahu luquntaan garaa ka garaacaynaa fataraajaca annaasu dadkii baa markaa ka noqday camaa kaanuu calayhi waxay dushiisa camaa cazamuu calayhi waxay go'aansadeen oo ridoobida wa kaana haada alkhabaru warkaasna wuxuu noqday min mucjizaati nebiyina nebigeenna mucjizaadkiisii sala allahu caleyh wasalam oo yidhi ma meel buu ka khudbayn doonaa a ku farxi doontide udaa ninkaan ilkihiisa laakiin warkan waxaa la yidhi warkan hadalkan ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay kitaabka alistiicaab libni cabdilbar laa yasixu hada alkalaam fii abi sufyaan abi sufyaan in sidaan wax looga sheego warkaani wuxuu yidhi fainahu cindamaa aslama xasuna islaamku abu sufyaan markuu islaam islaamnimadiisi waa wanaagsanaatay waxyaalahan hadda lagu sheegayo yaa ma aha buu leeyahay qabanaya idinka idinma qaban waaya xaaladdu waa sidaa wey noocyaa qabanaya laakiin saan filaya lambar ka qabanaya wa min alasraa dadkii la qafaasho waxaa ka mid ahaa alwaliid bin lwaliid iftakahu akhawaah waxaa soo furtay labadiisii walaal khaalid wa hishaam falama ftudiya markii la furtay oo xoolihiisii la qaatay oo warajaca ilaa makata maka ou u noqday aslama markaasu islaama faqiila lahu waxaa lagu yidhi halla aslamta maxaadan la islaamin qabla lfidaa'i xoolaha intaadna bix haddaa islaamaysa nimanka ku biiraysa xoolaha intaadna la bixin maa islaamti faqaala wuxuu yidhi khiftu waxaan ka baqay an yacudduu islaami islaamnimadayda inay ku tiriyaan khawfan cabsi cabsi buu la islaama baan xara ikhtiyaar walamaa araada alhijrata hijrada markuu damcay inuu soo tagana manacahu akhawaahu labadii la dhalatay baa u diiday fafara ila nebiy nebiga intii kaaba u soo cararay sala allahu caleyh wasalam fii cumrati alqadaa'i cumradii cumratulqada la dhihi jir wa min alasra dadkii la qafaashay waxaa ka mid ahaa asaa'ib binu yaziid wa kaana saaxiba raayat wuxuu ninkii calanka waday fii tilka alxarbi dagaalkaas fadaa nafsu naftiisa isagaa furtay wa huwa aljaddu lkhaamisu waa awowga shanaad lilimaami imaamkii awowow ah moxamed binu idriis ashaafici imaam shaafici awowgiisa shanaad weeye waaye wa minhum waxaa ka mid a wahab bnu cumayr aljumaxiyu ninkaa barta kaana abuuhu wuxuu ahaa aabbihiis cumayrah shaydaanan min shayaadiini quraysh shaydaan wadayaashii quraysheed ka midu ah odayga wey kaiira ladaayib ahaa mid mid badan lirasuulilahi nebi maxamed sal ly slam jalasa yoman maalin buu fadhiisay bacda intihaa'i haadihi alxarb dagaalkan intuu dhammaaday dabadeed baa odaygaas cumayra baa waxau la fadhiistay maca sufyaan binu umaya yatadaakaraani iyagoo isweydweydiinaya musaaba beder beder musiibadeeda iyo wixii la asiibay dhibaatadii ku dhacday faqaala cumayr baa yidhi wallaahi lowlaa daynun calaya dayn laygu leeyahay haddaysan jirin daynkaasoo laysa cindii qadaa'uhu waxaan ku bixiya aanan hayn wa ciyaalun carruur haddaanaysan jirin akhshaa calayhim aan uga baqaya alfaqra faqiirnimo bacdii gadaasheeda kuntu waxaan ahaan lahaa aatii muxamedan muxamed mid u tagoo fa aqtulahu dilah laakiin nin dayn lagu leeyahay inaan dadka daynta kala dhinto ma rabo carruurtu inay dayacmaanna ma rabo laakiin nafta waa ku hori lahaa buu leeyahay moxamed inaan soo dilo fa inabnii aniga wiilkayga asiirun fii aydiihim gacnahoodoo weli u xabisan yahi maxbuusu yahi faqaala sufyaan baa yidhi daynuka calay dayntaada ana ab waa aniga dushayda wa ciyaaluka maca ciyaali carruurtaydoo koyga wax la qabayaan ee horey u soco fa akhada cumayr wuxuu qaatay sayfahu wa shaxabahu waa soofeeyey waa lisay lisin baa jiri jiray sababta waa la lisay lisid wasamahu waana sumeeyey sababta marka dabka la gelinayo biyo suna inta lagu waxeeyo oo dabka lagu dhalaaliyo suntaasaa weligeed waxa weeyaan waxaa ku jira jeermiska khatarka ah teetana maya dhahan balaayaa ku jira waxaasaa ku jira wandalaqa waa tegey xataa qadima almadiina madiina ilaa uu soo galay nebigu raba inuu soo dilo fabaynamaa cumar maca nafarin min almuslimiin sayd cumar koox la fadhiya muslimiina id nadara wuxuu fiiriyey ilaa cumayr mutawashixan sayfahu cumar baa arkay cumayr oo seeftiisii isku soo duuduubay lama muujin kare waa nin la yaqaani faqaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab haadaakaas alkelb ay weeye caduwullaahi haada alkelb caduwullaahi aygaas waa cadow ilaah maa jaa walle lama imaan ilaa bishar cumarna wuxuun baa loo warrami jiro dee mulhamiintu ku jiro walle shar baa ninkaan la socdaabuu yidhi uma qaala linabiy nebigu wuxuu ku yidhi calayh salatu salaam haadaa caduwullaahi cumayr qad jaa'a waa yimid mutawashixan sayfahu sayftiisii isagoo yaa humbulan oo macnaha huwan oo soo qarsaday isku soo duuduubay faqaalana wuxuu yidhi adkhilhu calaya ii soo geli iigu yar ninka geesinimada nebiga fa akhada cumar baa soo qabtay bixamaa'ili sayfi seeftiisa xaraggeedii macnaha seeftii iyo go'yuu saa intuu iskugu soo ceejiyey ila haddii ninkaan seef buu wataa nebigiina waa loo geynayaa wa adhalahu nebiguna u soo geshay seeftii iyo dacalkii marada iyo saasuu iskula hayaa kuma dili karo falamaa ra'aa calayhi salatu slam nebigu markuu arkay wuxuu yidhi cumaroo ninkii dee saa u haya adliqu war ninka sii daa yaa cumar war ninka xornimo sii udnu ii soo dhowow yaa cumayr war cumayr kaale dabeeca wanaagga nebiga dadku kubay soo islaamayeen diintu cunfi iyo balaayo iyo maaha maarata wax laga didayo raxmadda iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan baa lagu soo gelayaa bal sii daa war cumaray soo dhowow fadanaa waa soo dhowaaday faqaala wuxuu yidhi cumayr ancimuu sabaaxan subax wanaagsan waa idin salaamay war ma cawbarideen waxa dhahdaanba carabta hore salaanteeda ahay faqaala cali sala sl nabig wuxuu yidhi qad abdalana allahu ilaahay wuxuu noogu bedelay taxiyatan salaan khayran ka khayr badan min taxiyatika salaantaada middaa mid ka fiican baa ilahayna siiyey assalaamu calaykum baa jidheh wahiyana assalaamu wey uma qaala wuxuu yidhi nebigu maa jaaa bika yaa cumayr cumayrow runta sheego maxaad doonaysa qaala wuxuu yidhi ji'tu waxaan u imid lihaada alasiiri ninkaa maxbuuska alladii kaasoo fii aydiikum gacnihiinna ku jira fa axsinuu fiihi ninka u samafala oo ii sii daayay faqaala wuxuu yidhi oo famaa baalu sayfi seeftu maxay tahay xaalkeeda haddaa erge tahay waa hubaysan tahaye muxuu yahay seeftani qaala wuxuu yidhi qabbaxaha allahu ilaahay seefta hama xumeeyo min suyuufin seef ahaan wahal aqnat maba noo deeqday cannaa xagga yaga shayan waxbaba ma noo tara soo sii bader sidii lookeed naloo galay ma seef maya wax noo tarays wahal aqnat mayeba deeqday cannaa shayan maya waxba noo tardhaaba wejigeed ha gubtee qabbaxaha allahu siduu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam qaala alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi usduqnii ii run sheeg ma ladii kii muxuu yahay ji'ta lahu aad darti u timid runta ii sheego waxaa u timid ii sheeg qaala wuxuu yidhi maa ji'tu ilaa lidalik warkaas war aanayno aanu imid ma jiro qaala calayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi kallaa ka aal bal qacadta waa fadhiisatay anta adiga iyo wasafwaan baa filxijri maka kacbada geeskeeda xijru ismaaciil baa fadhiisateen wa qultamaa waxaana isdhahdeen kayta wa kayta saa iyo saa iyo saasa ku soo ballanteen waabaa ku baryey moogta ninkii waxaan luleey xog bay keenaan waxaad tidi qofki ilaahay la jiro miyaa xog u baahan fa aslama wouba islaama cumayr wa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nukadibka kuwa kugu beeniya bimaa ta'tii bihi waxa aad la timaado min khabari samaa'i samada warkeeda iyo wamaa yanzilu calayka waxa kugu soo degayo minal waxyi waxyiaa kugu beeni jiray wahaadaa arrinka hadda aad sheegtayna amrun weeye lam yaxdurhu usan goobjoog ka ahayn ilaa ana wa safyaan aniga ninkaa keliya isla ogay ku ballannay haddaaba xogtaa hayso rasuul ilaahi baat faqaala calayhi salatu slam wuxuu yidhi faqihu akhaakum walaalkiin fahansiiye fii diini war walaalkiin horta diinta bara wa aqri'uhu lqur'aana qur-aanka u akhrisiiye wa adliqu asiirho maxbuuskiisana u sii daayey facaada cumayr baa u soo noqday ilaa makata maka hadduu yimidna waa adhara islaamu islaamnimadiisa sharaxana ka gaarin waqtigaa dhacaye halkaa cilmi badan bu ka sheegay islaamnimadiibu daahiri dee ninkii uu soo diray kuma degin ilaa ninkaa ninka soo dilba ugu tegay oo moogta u soo dira oo laga ogaado yidhi ninkan la soo helay weliba waagii hore inta ninkaan maqnaa wuxuu dhihi jiray waxaa ku faraxdaan baa dhici doona war baa inoo imaan doona wuxuu u qabaa ninkaan inta tago inuu nebiga soo dili doono xog baa imaan doonta waraa ku faraxdaan beder wax ka daran baa dhici doona wax yar wasuga saasuu ugu sheekayn jiray dadka meelaha jooga waayo taasi saasay ku dhacday ayib oo dee wa min alasraa oo dhan waxaan rabnay inaan dabada u qabanay ma dhowdah ma dhowna wa min alasraa aan cayriye marka wa min alasraa waxaa ka mid ah abu cusayr bin cumayr akhuu muscab bin cumayr waay macallinkii weynaa walaalkii wey mara bihi akhuu walaalkii baa soo maray faqaala liladii asarahu ninkii soo qafaashay wuxuu ku yidhi shudda yaddaka bihi gacantaada ku adkay ninkaan waa walaalkii walaalkay gacanta ku adkay yuusan kaa fakan hayso fa inna uma hooyadiis daatu mataacin gabar ganacsataa weeye lacallahaa waxaa laga yaaba tufdiihi minka inay kaa furato lacag kuu keentee ya yadaa yadaa furan doontae islaan xoolala'a dhashay sii dayn inay isku hooyo ahayn in kala maqan dib baa loo fiirinaya haddii aysan isku hooyo ahayn waa isla sida isla hooyadii waa walaalo labada nin faqaala le wuxuu ku yidhi yaa akhi haadihi midaani wasaayatuka dardaarankaada miyaa bi anig ma waxaasaa ninkaa i haysay yaa aad kula dardaaranta uma bacaad ummu hooyadii baa soo diray bifidaahi furashadiisa arbacata aalaafi dirhami hooyadiisa afar kun oo dirham bay soo diray waa ka furatay kaa soo dhaaf waxba bad kale hagelin hadda waqtigu waa kooban yahay wa min alasraa waxaa ka mid ah alcabaas bin cabdilmudalib camu rasuulillahi nebi moxamed adeerka sal alla alay slam kaana wuxuu qad kharaja mid u soo baxay lihada alxarbi dagaalkan mukrahan isagoo la khasbay cagajiid ah walamaa waqaca fi lasri dadkii laqafaasho markuu gacantooda ku dhacay kuwii laqafaasho ka mid noqdayna duliba minhu waxaa laga dalbaday isaga oday weeyeen fidaau nafsi wax le adigu naftaada furo wabni akhiihi caqiil walaalkaa caqiil yaa wabni akhiihi walaalkii wiilkiisana inuu furto caqiil ibn abi aalib walaalkaa wiilkiisana furo oo caqiil ah weliba hal wiil ma ahayn meelahaas idinka qorayaane laba wiil oo walaalahaa dhaleen labadaba adaa lagaa rabaa baa la yidhi kharashka uma qaala lirasuuli mise waa dhaaf faqaala wuxuu yidhi calaama nadfac maxaan lacag ku bixinaynaa walxaal qad istihriknaa nala ku soo khasbay istukrihna nala ku khasbay cala alkhuruuji inaan soo baxno dagaalka annagu raalli kama nahay faqaala calayhi sala slam wuxuu yidhi laqad kunta waxaad ahayd fi daahira xagga muuqaalka calaynaa dushayada annagaa nala dagaalaysa sida muuqaalka ciidan nala dagaalamayaa la socotay faukhidad minhu waxaa laga qaaday fidyatu nafsihi iyo wabnu akhiihi wiilku adeerka u ahay isagaa kharashkiisa isagaa laga qaaday uma qaala lirasuuli imaammooday inuu dhaho nalala bixiyo xoolaha nabi allow annaga waa reerko wiilashaadi weeye maxaa annaga waxaan xoolaha na dul saaray ya waxa weeyaan uma qaala lirasuuli calayhi sala slam wuxuu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi laqad taragtanii waa iga tagtay faqiira qurayshan xaalaan ahay faqiir quraysh faqiirkeeda maa baqiitu intaa adduunka noolahay waxaan haystay saddexdaa qof baan ku furtay naftayda iyo labadaa weli waxaa iga dhigtay waa i cayrays nebi allow adeerkaana waa ah waa i cayrays qaala wuxuu nebigu kayfa seebaa cayr ku tahay wal xalqad taragta aad uga soo tagtay liummilfadli xaaskaadii amwaalan xoolo tiro badan ummulfadl baa xoolo badan ku haysa waqulta lahaa aad u tiri markaa soo baxaysa in midtu haddaan dhinto faqad taragtuka waan kaa tegey qaniyatan adoo hodanah haddaan dhinto xataa dagaalka faqiirnima kugu dhicmayso sootaa kulahayd maaha faqaala cabaas wuxuu yidhi wallahi ma dala calaa dalika axadun inaan hal qof nala ogeyn aniga xaaska wa haada alcamalu camalkan gaayatu maa shay yoolki weeye yaa haa wax kaloo baa aniga ii qorayaay camal buu ii qora aniga waay camalkaani gaayatu maa shay yoolku weeye yufcalu la samaynayo min alcadli iyo walmusaawaati cadaalad iyo sinaan ah adeerkiis baa loo daaday xoolihii may fa inahu calayh sala slam nebigu lam yucfi macafin camahu adeerkii maca cilmihi nebigu isagoo og yahay biannahu adeerkiis inamaa kharaja inuu soo baxay mukrahan iyadoo la dirqinayo waqad acfaa nebigu wuxuu cafiyey hayrahu hayrkiis jamaacatan oo taxaqaqa ay xaqiiqooday lahu nebiga u xaqiiqooday faqruhum koox kaloo nebigu ogaaday inaysan waxba bixin karin iyo kuwii dadka wax barayay iyo bal iska daayay fahakada alcadlu cadaaladdu waa sidaas walaa qaraabata la yaabna ma leh falidaalika sidaa dadeed buu adabaq fadalika adabu qowlihim ayaa tacaala uu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ahaada qawaamiina bilqist shuhadaءa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiina tafsiirkaa kuma dha waa suuratu nisa meel kale maahay wa min alasraa waxaa ka mida ninkaa lagu gebagabaynaya waa nin khatara iska jira ninkan abu caza aljumaxiyu ashaaciru gabyaagaha wey kaana shadiida aladaai dhibidiis iidaa'i dhibidiisu miday badnayd baa rasulillahi sal ly slam bimakata magaalada maka falamaa usira markii la soo qafaashay qaala wuxuu yidhi yaa muxamed innii faqiirun baana waduu ciyaale xaaslaana waduu xaajate nin baahi u saaxiibaana waaye waduu xaajate xaajadaasoo qad carabta agaranaysa famnun iska kay mannayso famana caleyh nebigu waa iska mannaysa iska kaysiidaa famana calayh nebigu waa manaystay fadla minhu fadli xag rabbi ka fadla minhu fadli nebiga xaggiisa ka ahday waa iskaga tafadul markii la sii daayey waxaa la yidhi shardi waxa ah qofna la dagaalamaya gacanha siin diinta kugu khasbi mayn haddaad islaamay maka markuu tegey wuxuu yidhi saxartu moxamed moxamed waa soo sixira wakaas halkaasaan maraya anigu waxba laygama qaadin maalintii uxud tan waa beder moogta uxud markii la gaaray buu gaaladii soo raacay isagoo la galaay galaay yuxaridu calaa qitaali lmuslimiin bishicri gabayuu tirinaya dhiirigelin waagay sidaa nugu dhacdo sidaay ahayd waagay sidaa iyo sidaa wixii haddee dadku tiriyaan hebel meeshii la dhigay heblaaye meeshii joogtay waxbuu saa u yacshay markaasuu galaydii buu tirada ka badshay waa la soo gala fawsira waa la qafaashay mar labaad waqutila sabran toogashaa lagu dil oo maxaa dhacay nebigu wuxuu yidhi qoorta ka gooy markaasuu yidhi waar haliska kaysii daayo waa toobad keenayaa markay baxaysa wey nebigu leeyahay laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayni mu'min god laba jeer lagama wada qanino xadiidkaas nebiga wax dhaha ugu horreeyey waan amhaal tusaale iyo miaal iyo amaha iska socoto kaloo mumin god laba jeer lagama wada qanino qof kasaa dhaha cid ka horraysa nebiga lagama maqan luquntaa laga gooy wain yuriduu khiyaanataka faqad khaanullaha min qablu faamkana minhum wallahu subxana wa tacala